waxaana ku mid ah ardayda dhikadaasa jaamacadda aborjaba ee magaalada baydhabo oo muddo darari tartan qur-aan akhrisa iyo weliba handhamaaday tartansho yoona maamulka jaamacadda uusan ballan qaaday ardayda kaalimo hor ku galeen tartanka in fursad aan heleen in muddo ee markaasyo si beesalaan eh waloon ku barada doonaan jaamacadda welibana hiritaanka tartanka ku qayb galay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda culamo bahda walbarashada waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxaanu ku mid ah ardaydii kaalimo hore ku galeen tartanka qur-aan akhriska ee jaamacadda iyo weyba ku hadaleena dareesho iyo sida markaas maamul shoom ku taageeri muddada halka sano ee walbarashada usaan ballan qaadayoonaan mahadnageen macalimiinta iyo weliba saas oo kale waalidiintiyo
meelahaasiin kula hadalahaya wali ataa anoo magaalay leerow xasan cali bishaara leerow oo degdhow magaalada baydhabo dhikadow jaamacadda eber jubba dhikadow kuliyadda oo sharciga dhikadow semester tuuna haddana marahay iyo way qofkaasiin la hadalahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka mahadsan farxad iyo eedan bileerino oo eedan wiinin badan iyo amayb waa dareemahay eedo dartiya inaanna siin dhugidaaga fade jaamacadda maybaa nin fididay nin samaytay iyo maamulsha iyo nay iyo maareynteeda tartan qur-aan ah iyo nin fidiidii markii koowaadnama eh markii lamaadnama eh markii saddexaadnama eh tartankaas qur-aanka kariimka ee liinqobaday ardada oo jaamacadda dhikadaase nocoyaal shargadiisan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maxadiis maybaa nin suurtageliyey inuuna tartankii galna waana ka guulaysana si nidaam enoonan galna waana ka tartama maybaan ka kheyr badana qur-aanka kariimka aan ka tartam ayaan ka wanaag badan qur-aanka kariimka ayaa ka tartamnay ilaahay mayn kama hadiyay inaana tartamyaalka oo mid weele kadib hatana ilaahay mayn kama hadiyay inaana ardada oo ka tartamaas oo soddonka jiska tartamaas aan ilaahay ii dar ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kama hadiya haddana wali in suurtageliyay inaana haddana nagada oo ardaykii oo kaalinta koowaad ka galay jaamacadda ewer juba tartanka qur-aanka kariimka ah markaas kadib maybaa farxaddaas kadib samaystay jaamacadda maamulsheeyo tale bacdije maynin suubyana inaan abaalmarin liinsii halsin oo kaamil ah walbarasho oo firii ah waa liin ku fado doon liin warsadaan haabayaraato kun shilin liin warsado doon waxyaalaga oo jaamacadda ku bahow oo barashadii iyo qarashaadii dhammaantii oo macalbasji hataa walba liin warsado doon intaasa abaalmarin liinsii eeda aan ka farahsana eed iyo eed alle aan ka farahsana eed iyo eed alle aan ka farahsana eed iyo eed alle aan ka farahsana ilaahay aan kama hadiya tuma kadib maamuliinta iyo jaamacadda iyo horumarka dadeersiga aan kama hadiya ileeraay jaamacadda meelika dhaabiyey arwoone tartan quraan kariime meena ardayda tartankaas qayb galayaa tartankaa ka qayb galay meeleraay kaalantila maadaanka jara sagaaliyo todoba dhibic meeleraay sagaaliyo todoba ii barasheeni soddonku jisaay jaamacadda meelna seenyi meeleraay scholarship oo halsini firiyon ka dhikadaan jaamacad marka bata kale mayka diiwaan gelii fadayna qur-aanka la barado laka dhaqamo cilmishii la barado diyaaro faday jaamacadda abarjuba iyo weyba ku mid ataa jaamacado fursado shalduwan ku helayeen ardayda magaalada yoonun ku maaramayeen in magaalooyin kaleyo an ka bahan walbarasho jaamacadeed